maalmoodle ha dhaaf ah iyo weliba dalka ku qubadaya roobab mahiigaanka oo saameyn ku weelariya nolol bulshada walibana magaalada muqdisho ee jidadka galaayan iyo hirana roobabka ku qubadi dartiyo waxaana kumid ee ganacsatada xoolo ka gadaasa magaalada muqdisho ayaa sheegeen in iyo jididka lahangmar sii jaray xoolaha iyo saameyn ku weeldatay roobabka sidaas darteena koronkoho ku koyay qiimaha xoolaha maanta suuqa sixirka aada u kacsan yahay marka lilaahid laga hadlo wadooyinka waa go-an yihiin biyihii iyo dhulkii waa wada go-an yahay xoolihii meelay soo maraayaan ma lahan inta imaadana dhowlow waaye maanta meesha laga geli jiray neefka siddeetan la geli jiray boqoliyo labaatanna la gadooyaa meesha boqol laga geli jiray boqoliyo konton boqoliyo lixdan ay marooyaan sixirka xooluhu saasay u kacsan yihiin marka saasay wax u jiraan ercadka iyo idaha idaha kacsan weligood bay idaha qaalisnaayeen haddana wayba kasii daran yihiin anigana wuu kacsan yaha neefka lagadi jira maarag sagaashan boqol toban boqol labaatan la gadaa ma fahamte neefka lagu keeni jira toddoba doole waxaasna xawaa lacag dhibala lagu keena arigana saas u qaaligu ku noqday jididkii roobaa xiran ma fahamte hadda wallaahi suuqa xogaa waa iska kacsaya ma fahamte arigana inkastoo xogaa ku yirya ee meelay soo maraan laayiin qaar doomanaa lagu soo gudbiyaa qaarna yaclaa lagu soo gudbiyaa aka oo maaragta u badan yahay ariga horta waqooyiga u badan yahay hadda kuwa hadda maaragta keen koonfurna waa ku yar yahay boqolkiiba kontonaa koonfur ku imaado kanna waqooyi ka imaado boqolkiiba sagaashan koonfur koonfur weli waa go-an yihiin arigii markii maaragta meesha wadooyinka go-an waa lasoo lugeysiyaa gaari kaloo maaragta lasoo saaraa oo meesha ku sugaa waa saasaa laisku gudbaa inoo kalaabaa maanta wadooyinka go-an maxaadhaaba gobolladaas arig kama yimaado goboladan dhowdhow labada shabeelle shabeellada dhexe shabeellada hoose ka yimaadaa intaana waa qiimihii ugu fiicnay oo noo jooga maasha allah maanta maalin ka fiican yahamaysi jirin maasha allah wadooyinka go-an marka waxaweye baabaarta waaweyn oo taamiyada imaa jiraan ma imaadaan xoolihiin hadda maasha allah aad iyo aaday u fiican yihiin xoolaha boqolkii boqol sidii hore maa xoolaha way noo soo jiraan alxamdulilah waa siddeetan sagaashan boqol dirmada boqol labaatan saas waayo mama insha allah waa noo imaadan leh wallahi waxaas bani aadanka ishiis carra buuxiso wax la deeqsiin kara ma leh xoolaha way noo imaanaan dadka awaar leesheen nimcaan ku jirna ilaahay noo nimceeye haddii wax leela alxamdulilah haddii la wayna alxamdulilah ilaahay nimcadiisa waa alxamdulilah shukru ilaahay aa mahad iskale ilaahay loo mahad celinaa roobka allah keene raxmad ilaahay waay cid diidaysa male ilaahay ku maadsan koronka hawkong iyo weliba kooya iyo xilo dalka guud ahaan kuqubdan ah roobab ah oo sababay fatahaado oo saameyn ku weeldhadi dadka iyo duunyada